halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban iyo hirarka efimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo salaasaa oo ay arbaca soo gelayso bisha julaayna waa afariyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka saacadda afrikada bari waa siddeeddii fiidnimo magaaladan washingtonna waa kowdii duhurnimo dabcan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaan halkan idinka soo tabinaya anigoo ah cabdilcasiis xuseen iyo maxamed colaad
waayo caadiyan qofka qayda wuxuu caan ku yahay inuu sidee sagaalka toban shan iyo toban saacad waxay doontaa noqotee uu seexdo qofkii oo aan cunto cunin oo dry ah oo faasi ku jira
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaam sheekh axmed cali wareer oo ku xeel dheer dhaqan celinta iyo la talinta dadka ka soo laabanaya isticmaalka noocyada kala duwan ee muqaadaraadka oo marti wuxuuna marti noogu yahay barnaamijka wicitaanka barnaamijka waa go'aankaaga barnaamijka waa go-aankaagana warbixinno kala duwan oo ka hadlaya soonka iyo isticmaalka balwadaha iyo noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka ayaan idinku haynaa iyo weliba qaybaan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya balse marka hore wararkii caalamka
quwadaha dunida ayaa heshiis kula gaaray iiraan inay xakamayso barnaamijkeeda hubka nucleerka taasoo ay ku bedelanayso in laga dabciyo cunaqabataynta dhaqaale islamarkaana soo afjaraysa wadaxaajoodyo muddo toban sano ka badan socday madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ku tilmaamay heshiiska mid muujinaya in dunaasiyadda maraykanku ay keeni karto isbeddel dhaba oo macno ku fadhiya madaxweyne obama ayaa yidhi heshiis buuxa oo muddada fog ah oo lala gaalo iiraan waxa uu ka hor joogsanaya inay samaysato hubka nucleerka master obama ayaa intaasi ku daray inuu codka diidmada qayaxan uu ku hor joogsan doono sharci kasta oo koongareeska maraykanka uu isku dayo inuu ku horgudbo ama uu ku horjoogsado heshiiskan madaxweyne obama ayaa hadalkan jeediyey islamarkii heshiiskan ay kaga dhawaaqeen magaalada vienna madaxda arrimaha madaxa arrimaha dibadda ee midooda yurub frederick mongerini iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed zavad sariif oo kadib muddo toddobaadyo ah wadaxaajoodyo xoogan oo vienno ka socday guushaasi gaaray heshiiskan ayaa joojinaya barnaamijka nucleerka iiraan waxaana dusha kala soconaya hirgelintiisa hay-adda qaramada midoobey ee nucleerka mogariini ayaa sheegtay in heshiiskan uu yahay mid dheeli tiran oo xushmaynaya danaha dhammaan dhinacyada kala duwan ee ku lugta leh hadalkaas la mid a waxaa warbaahinta afka bershiyaanka ugu sheegay wariyaasha wasiirka arrimaha dibadda iiraan javad sariif mogariini ayaa ku tilmaantay heshiiska mid dariiqa u furay bog cusub xiriirka caalamiga ahna ee iiraan iyo dalalka kale ee dibadda
qiimaha batroolka ee suuqyada caalamka ayaa haddaba hoos u dhacay maanta taasoo daba socota heshiiska nukliyerka ee lala galay dalka iiraan iiraan oo ka mid a dalalka soo saara saliidda ayaa lagu wadaa inay suuqyada caalamka dib u iibgeyso shidaalka ay soo saarto wax soo saarka shidaalka ee iiraan ayaa waxaa si weyn u weeqay cunaqabatayntii dalkaasi la saaray sanadkii labada kun iyo labyo tobanka qaramada midoobey maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeedka ayaa cunaqabataynta kusoo rogay iiraan si loogu cadaadiyo inay ogolaato heshiis heshiiska dhinaca xakamaynta nukliyeerka saraakiisha dalka indiana waxaay sheegeen in toddobiyo toban qof ay ku dhinteen kadib markii ay dadweyne fara badan isku jiireen oo isku circiireen hareeraha webiga dadkan ayaa ka qayb galay xus diimeed ay leeyihiin dadka hinduuga ah oo ku qubaysanayay ama ku meeranayay webiga godavari webigan oo mara gobolka andhra baradesh ayaa waxaa isku soo tuuray mar keliya tobannaan kun oo qof oo doonayay inay ku mayrtaan biyaha webiga ra-iisul wasaaraha indiya naridra modi ayaa boggiisa twitterka kusoo qoray fariin tacsi ah guddoomiyaha gobolka andhra baradesh ayaa isaguna sheegay in dadka dhintay eheladooda la siin doono magdhow gaaraysa shan iyo toban kun oo dollar qofkiiba
dalka shiinahana bilayska ayaa la sheegaya inay toogteen saddex ka mida dadka muslimiinta ah ee qowmiyadda wiigriska la yidhaahdo bilayska ayaa sheegay in dadkan ay midiye ku hubaysnaayeen arrintan ayaa ka dhacday gobolka shinjiang ee ku yaala galbeedka fog ee dalka shiinaha wararka ayaa sheegaya in qof afraad uu ku dhaawacmay toogashadaasi
aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington caweysan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waana barnaamijkii waa go-aankaaga bisha ramadaan ayaa dad badani waxa ay uga faa'iidaystaan inay isaga gooyaan balwadaha ama muqaadaraadka kala duwan ee ay leeyihiin sida sigaarka jaadka iyo wixii soo raaca haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay waryaheenna faadumo yaasiin jaamac qaar ka mid ah dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha kala gedhisan ayaa bisha rabadaan ee barakaysan waxa ay uga faa'iidaystaan inay joojiyaan isticmaalka sigaarka jaadka iyo wixii la mid ah doctor cabdiqani siciid faarax waa maamulaha isbitaalka daryeel ee magaalada boosaaso waxaana uu v o a u sheegay in dhallinyaradu ay soonka uga faa'iidaysan karto joojinta maandooriyaha maadaama ay sooman yihiin in ka badan toban saacadood bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal aada u fiican runtiina waa muhiim bishaan rabadaan in muqaadaraadka oo dhan la joojiyo waana bil ilaahay ugu talagalayba in qofkii dhibaato ka haysatay inuu bishaas wixii sigaarka ama qaadka oo kale si u joojin lahay ku adkayd inuu bishaan joojiyo maadaama waajib alle uu yimi oo uga faa'iidaysto waajibkaas inuu raaco saas daraaddeedna uu sidaa ugu joojiyo tan kale maadaama qofku uu in ka badan lix iyo toban saacadood oo noloshiisa ka mida afarlabaatankii saacba uu ku jiro soon ama hurdo waxay keenaysaa in wakhtigaa yar oo u soo haray afarlabaatankii saac inuu hilmaami karo wayna dhacaysaa markii uu enerji badan dhumiyo nikotiinkii jirkana uu yaraado in uu ilaawo sigaarkii oo kale qabashadiisii inuu ilaawo qaadkii oo kale inuu ilaawo waxyaalo badan oo ilowsiin kara baa jira bishaas inuu hadduu ka faa'iidaysanayo qofku inuu ku ilaawo waxaa ka mid a cibaadada badan inuu masaajidka galo oo cibaado badan sameeyo inuu weesada badsado waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha ilowsiin kara idinka dhakhaatiir ahaan qofka markaad ka joojinaysaan sigaarka ama qaadka oo kale ma kula taliysaan iyadoo aan soon ahayn inuu soomo inta badan dadka markii aan leenahay wakhtigaan soonka ahayn sigaarka si looga joojiyo haddii ay timaado qofka markaa laga joojinayo wacyigelin baa la siiyaa soon lagulama taliyo inta badan haddii laga fursan waayo way noqonaysaa in laga soomiyo qofka saacadaha uu qaadan jiray ugu badnaa uu cabi jiray sigaarka in laga soomiyo waa noqonaysaa laakiin marka inta ugu badan waxaa lagula taliyaa qofka inuu talooyinka dhakhaatiirtu siinaysa uu qaato ismaaciil cabdinuur oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaq magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in dhallinyaradu ay bisha rabadaan uga faa'iidaystaan dhinacyo badan sida inay si toosa ugu xirmaan goobaha lagu cibaadaysto iyo inay joojiyaan isticmaalka maandooriyaha
bisha ramadaan fadli badan bay leedahay furas badan buu ilaahay uu siiyey ummadda islaamka ah waa bil aad u qiimo badan dadku dhaqamo badan oo ay balwadu ka mid tahay sidaa sheegtay oo ay ka mid tahay qofkii qur-aan cibaadadiisaoo yar habdhaqankiisa iyo dabeecadiisa oo qallafsan buu uga faa'iidaysan karaa inuu bedelo marka hadda qodobkaas aa ka hadashay ee ah balwadda waa qayb ka mid ah fursadaha dhallinyarada iyo dadka waaweynba ay uga faa'iidaysan karaan inay balwadda iskaga gooyaan sida qaadka sigaarka khamrada iyo waxyaabaha lamidka maadaama hadda inaku east africa oo kaleeto aanu soomannahay afar iyo toban saacadood iyo dheeraad qiyaas ahaantii ah marka qofka maadaama uu maalintii o dhan soo sooman yahay oo ay kaba dhiman tahay wax ka yar toban saacadood taqriiban oo kaleeto ka yar ay ka dhiman tahay maalintii o dhan afarlabaatankii saacadood inuu qofkii ka faa'iidaysto inuu iska sii daaya intaasoo tobankaa beri
ma jirtaa marka dhallinyaro aad aragtay oo arrimaha ka faa'iidaysatay soonka hadda xaafiis aan ka imid oo waxaan kula soo kulmay waa nin dhallinyaro ah oo balwad lahaa su ii sheegay wuxuu ii sheegay inuu iska daayay bishaa ramadaan oo uga faa'iidaysa hadda olmost hadda maraysa lix iyo labaatanka maanta inuusan lix iyo labaatankaas beri sigaar baa cabi jiray iyo sigaarkii baa iska daayay qur-aan akhris iyo cibaadada inuu leexiyay sheegay dabeecad xumada iyo dadka qofka dagaalka badan ama qalqaaliga Soomaaliya ama dabeecadda xun xaruuriga ah sidoo kale wuxuu uga faa'iidaysan karaa maadaama bisha ramadaan la amray qofka intuu sooman yahay inuusan cidna xamanin cidna afla gaadin cidna la dagaalamin wuxuu uga faa'iidaysan karaa in dhaqankiisii xumaa ama adkaa uu ku bedela dhaqan jilicsan bulshada uu ku dhex milmo uu bulshadu noqdo qof waxtar u leh ee aan ahayn qof saa'id ku ah uusan noqon waa gartay dhallinyaradu fursado kale oo aan soonka ahayn oo ay uga faa'iidaysan karaan inay balwadda iska joojiyaan ma jirtaa of course aad iyo aad horta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay ummad ma bedelo ama qof ma bedelo ilaa asaga uu naftiisa u bedelo waa inuu ka yimaadaa isbedelku naftaada waa inuu ka yimaadaa inaad kamarxalad ka tagtid oo aad marxalad kale u guurtid waa waxaalad adag waxay u baahan tahay go'aan iyo geesinimo dheeraad ah qofku markuu waxbarto ama uu helo saaxiibo fiican ama saaxiibo fiican uu helo wuxuu garan karaa mushkiladda ay ku haysa qaadka daraagiska iyo waxyaabahaasoo dhan wuxuu marka u leexan karaa dhanka wanaagsan dhallinyarada waxyaabaha ugu muhiimsan oo jiida oo wadada khaldan u jiida waxa weyaan waa saaxiibada xun
dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha ayaa inta badan waxa ay caqabad kala kulmaan shaqada waxaana arrintani ay sababtaa inay si qarsoodiya u isticmaalaan maandooriyaha si aysan faquuq ugala kulmin goobaha shaqada waxbarashada iyo dhinaca qoysaskooda faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
waa hagaag faaduma aad bay u mahadsan tahay welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga haatana dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa ku nool dhallinyaro fara badan oo soomaaliya oo qaar badan oo dhalintaasina ka mida la sheego inay leeyihiin noocyada kala duwan ee balwada balwadaha haddaba saameynta bishan ramadaan iyo dhallinyaradaasi waxaa dhadhaab inooga soo diray waryaheenna aadan xasan tarax bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dad badan u noqotaa fursad ay ku joojiyaan balwadaha kala duwan ee noloshooda naaqusiiyey dad badan oo in badan cunayey amaba cabayay qaadka iyo sigaarka ayaa fursad wanaagsan ka hela bisha barakaysan ee ramadaan taas oo sabab u noqotay inay joojiyaan dhammaan maandooriyaha kala duwan ee qaadka iyo sigaarka waxaanay ku badashaan shaqaysiga khayrka iyo wanaagga halkaas oo ay kaga adkaadaan shaydaankii cadowga ku ahaa naftooda iyo khayrkoodaba waxaa suuqa weyn ee xeryaha kula kulmay dhalinyaro wakhtiga isku dhaafinaysay sheeko meesha markii hore ay isku dhaafin jireen cunida qaadka wallaahi waxaan u arkaa anigan cabdi ahaana innaba qof bili-aadana raganimadiis horta inay u daran tahay xagga islaamnimadana hadde soonkii baa la rabaa yani inaad soonto iyadana soonka way u daran tahay muxuu ahaay haddee shaqadii aad qaban lahayd adigu aad qabsanta dantaadii aad raaci lahayd ayaad kusayeysaa bal ramadaanka oo kale adiga jaadka ma joojisay wallaahi xalay ugu dambaysay baan cunayeyba micnahaaga maalinkii ma cuntid oo habeenkii aa cuntaa miah yani intii ramadaanku galay yani habeen un weyaan haddi waxaa yani la cunaya waad garatay aduu sama adiga aadin ahaa markaa saa awgeed baa yani habeenkii ka lafaysay yani in la cuno oo markii maqribka biyaha la cabo ama galaaskii biyihii intii yarayd ee ceeshka hayda ilaahay u qoray markaa qofka uu dhadhamiyo kadib isagiiba uu yani baraxanayaa marka wax weyaan waxay noqonaysaa marka inuu ku saamalaylo ilaa iyo xilli dambena ku gaaro laga yaabo waagu inta yani soo celisa uun suxuurta loogu talagalay islaamku yani inay suxuurta marka inuu ku gaara dhici karta
bal maxaa isbedelo hadda dhankaaga ka yimid oo kaba soo qaadba muxuu kuu badbaadiyaad is leedahay soonka wallaahi wuxuu ii badbaadiyo hadda xilligan xayiga oo yani xaadirkaa ma jiraan oon dhib ka ahayn waxyaabo badan duli dulinimo ayuu qofka biniaadanka badaa
lacagtii jaadkii aad ku gadan jirtay maalinkii oo kale ma kuu baaqataad is leedahay mise waa isla meesheedii oo meeshii aad maalinka cuni jirto baad habeenka cuntaa wallaahi wax ii baaqday ma jiraan laakiin waa tu hadda aan kadib yacni fuuja dambe aan ugu talagalay yani marka inaan bal iyadana bal aan ka taxadara bal inaan dayn kara bal ilaa cad qof raganimadiisana dee waxbay u dhimaysaa aadan saad ogtay adiga laftirkaagu markaa saas awgeed baa yani jaad dambe aad cuntid ma lihi saas awgeed dadkana yani wacyi baan ooga akhrin lahaa magacayga waa cabdiqadar mahad cali run ahaantii qaadka cunitaanka aan iska joojinay waxyaalo badan ayaan iskaga dareennay waxaan iskaga dareennay dabeecaddii oo naga bedelnayd ayaa waxaa noo noqotay dabeecad wanaagsan bulshadii aan soo dhexgalnay iyo cibaadaysigii aan waajibaadkii ilaahay aan aad u gudanayno marka waxaan iskaga dareennay hurdo wanaagsan iyo cunitaankii oo ul marka hore naga istaagay oo hadda aan zaa'id u cunayno habeenkii alxamdulilah ilahay mahadiis waan aad baan ugu faraxsannaha dhanka dhaqaalaha ka soo qaadba ka waran bal dhaqaalihii micnaha dhaqaale ma ku haraad is leedahay oo lacagtii jaadka aa ku gedi jirtay oo ku baaqatay aa aad iyo aad lacag badan baa noo baaqato sababtoo ah jaadka wuxuuna gelin jiray qarash aad u badan haddana qarashkii waxaa qaato badankooda guriga marka iyo reerka alxamdulilah waa iska fiicanya boqolkiiba boqol cabdilaad axmed ayaa la dhahaa magacayga qaadka bisha ramadaan si loo galay waxyaabo badan ayaan ku aragnay isbedel ah kow waxaa laga raystay cunitaankiisii boqolkiiba adiga afartan marka waagi hore waxaan ahaan jirnay qaad baan kor saarnaan jirnay afar labaatanka saac hadda laakiin isbedel ayaan isku aragnay fiican qaar baaba iskaba dhaafayba hadda aan cuninba qaarna inay daayaan bay hadda yada macnihii ku hayaan aniga hadda aan daydaan ka hadlo dhankayga sigaarkii waa iska daayayba jaadkiina sisi la-eg oo inta bisha rabadaan saan u cuni jiro ma cuno marka alxamdulilah alxamdulilah rabadaan kariim jaadkan meeqa sanaad cunaysa adiga ilaa adiga dhowr toban sano soonkii waa lagu jiraa markii la afuro miyaad cuntaa oo mataqana jaadka markaas u fariisataa mise bataatanba bisha dhan maadan cunin may maalmihii u horreysay markaan afurka aan saa u bogo ayaan bilaabi jiray ilaa iyo habeenkii oo dhan inaan cunay noqonaysaa markaas oo maadaama maantana aan jiifay haddana waxay noqotay markaas maalinkii o dhan inaad macnii cibaadaysi u dhaafo oon jiifo subaxiina aan shaqaysan kari waaye bade oon iska jiifo un bal n soonkii mataqaanaa waxaad ii sheegtay in aad joojisay cunitaankii jaadka maxaa isbedeloo nafsad ahaantaada ka dareentay haddii ahaan leh dhaqaalihii caafimaadkii waxyaaba maxaa isbedelo dareentay wallaahi bilaahi xag caafimaad boqol kiiba boqol cibaadaysiga sisi leeg cibaadaysi aan gudan jirin ba hadda aan gutaa xag caafimaad iyo xag dhaqaale run ahaantii labadaba isbedel ayaan ku arkay aada u fiican inkasta oo qaadka siyaabo kala duwan looga arko dalalka caalamka islamarkaana culimada caafimaadka baaritaano ay ku sameeyeen ay ku ogaadeen inuu yahay maandooriye daroogada ku jirta ay tahay mid bedelaysa maskaxda qaadka waxaa magaalada keena gawaari loo yaqaano cabdibilayaal oo subax kasta ka keena beeraha uu ku yaala dalka kenya ee magaalada meru faatuma cali waxa ay ka mid tahay ganacsatada kala duwan ee qaadka gada waxa ay v o eda u sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid tiradii qaadka ee laga iibsan jiray waqtiga u horreyso qaadka fasti la bilaaba aad buu hooseeyey haddana sidii hore maaha shan iyo tobankan dambe kor buu noogu kacay ewel marduufkii boqol iyo konton shillaan gadayna haddana waxaan gadaynaa marduufkii laba iyo konton ilaa saddex boqol surbaha waxaan gadaynaa toddoba boqol ilaa siddeed boqol maanta la marayo kun shillaan la gadaya bal had isbedel nooga sheekay bal waktigii ramadaanka aan lagu jirin oo waktigeedii iska caadiga aheyd iyo soonka intuu hadda bilowday maxaa isbedelo udhexeeya is leedahay ma waqtiyadii kale ka fiicnaa mise hadduu ka fiican yahay is leedahay kala iibsashada qaadka waqti waqtiga hore uga fiicnaa aad iyo aad waqtiga hore uga fiicnaa aad buu nooga gadmayay dalabkuma gaaraynin niska hore oo dhan waan ka galbanaynay laakiin hadda ilaa iyo kow iyo tobanka laba iyo tobankaan joogaynaa marka waxaad ugu wacan aad is leedahay ma dadku badana waa suman yihin jaadka wax gadanaya male sida badan sida badan inta inta macnaha hadda oo waxna gadanaysana waa in sooman oo habeenka un qaadato oon maalin ku jiro weyaan bal tusaale ahaan adiga kale naga mataqaana naga intaan soonka la gaarin meeqaad keeni jirtay meeshan meeqa kiila camal aad keeni jirtay iyo hadda oo mataqaana lagu jiro soonka meeqa kiila aad keentaa horteeda intii soonka hortiisa konton kiilo lixdan kiilo aan gadi jiray haddana waxaan gadayaa labaatan iyo shan soddon u dheeraad sidaa darteed waa ramalaanka barakada ramalaanka barakada leh marka adi sidee u aragtaa hadda ka ganacsahaan ilaan meeshan faa'iidaad u fadhidaayo mataqaana inaad wax ka faa'iido reerkaaga ku biilato ciyaalka iyo wixii marka adi sideed u aragtaa in qiimihii hoos u dhaco haddaba aad buu u dhacay laakiin se ay tahayna kama marinin oo biilka carruurteenna waan ku haysannaa soon ama soon la-aan jaadku waa uu ku weyn yahay soomaalidu oo kuwii soomanaa oo iska ilaalinaya inay afuraan waa ay sii qaataan sifo ay u cunaan markii afka la furo ee makhribkii dad badan yaa waxa ay leeyihiin inta soonka lagu jiro waxa uu badbaadin doonaa dhaqaalaha balse qarashkii soonka yuu laba jibaaray wax ay badbaadsadaan iska daaye aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka mid a dhallinyarada bishan uga faa'iidaysanaya inay isbeddel ku sameeyaan oo ay balwadaha isaga joojiyaan haddaba sida fursaddaasi u jirto waxaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray waryaheenna axmed xasan colaad bisha barakaysan ee ramadaan markii la gudagelay dhallinyaro fara badan ayaa isaga tegay cunista qaadka si ay uga faa'iidaystaan bishan fadligeedii qaar ka mid a dhallinyarada ayaan la kulmay oon kala sheekaystay sida ay u joojiyeen cunista qaadka markii la gudagelay bishan barakaysan ee rabadaan ciidan cabdilaahi aliyare marka cunista qaadka bishan waxaan filayaa inaad joojisay eedyeedaan rooji maxaa keena marka inaad joojiso xilligan run ahaantii sidaada la dareerta walilaka guda jira bili barakaysaneyd ee rabadaan xilligii cibaadadu wakhtigana maniinsaamahow intiuna jaad aagna jaadka maalintii isku aama jirnay wakhtiga kale hamaalada jirnay laakiin suurtagala ningnagadu wayti intiun maalintii jaad aagna oo hatana hamiinkiina soon wakhtana haayaday baragahayta saas dartiya jaadka anrooji hatana wali kaalase inti jaad roojiyowka muhiimad fayluna ninka fidhi muddadii hadda bisha lagu jiray barakaysan ee ramadaan ay joojisay qaadka ama cunista qaadka maxaa iskaa bedelay wallaahi walbadana isbedeli isbedelkan hata ii muuqdo waliba ku mid eh markii hore dadka mala jaan qaada jirna waqtiga dadka ha kaayan hundurmada ha ku kaayan wali haylan oo isku jiifow maalintii aroortii wali laku yaaba hiraabta dadka ha kahan halka saac subaxnimo qaar laba iyo tobanka saac ha kahan salaad han kahan way noo taba jaray salaadii subaxa noo taba jirtay way kale noo sii taba jaray shaqadii uun markaasi hayni way kale noo sii taba jaray shaqo oo teem dadkan ka hisaabtamaayeen wali ha kahay lisaa maalinnimahin durmaha ku kahe ee sagaal sac jaada qaaday hatana ida gala jaray waqti fara badan iyo gelii jaray laakiin hata wali ka alase intii wal badan faa'iida hayinku hoohidi waana faa'iidadaan hata geeka kafaanahay intii aan jaadka amowji aanu isku dhaafin
laakiin waxaa jira dhallinyaro isku maaragtay inta lagu jiro bishaan joojiya qaadka laakiin markii bishu ay dhammaato kadib bilaaba cunista qaadka adiga marka labadaasi qolo ama labadaas fikrad kee ku jirtaa wallaahi aan qaadka sado marka hor aanan roojiyo tan wali inaga tahay bilo shileedii aan hata eedanka faraxsana maadaama waqti fara badan aan ha qaaday waqtigayna aan haka dhumay dhinaga qaadka waqtigii aana jari wayka alase intii dib reedan dheew fara badan usiin sababay taasina iyo ku damboyti waqtigii aan dadka la jaan qaada lahay sidaan horabkiinka sheegay intii aan la jaan qaado waay waqtigii aan walqobsada lahay intii walqobadkay eedan liidadii katamashleeyay jaadshleys oo walkastana ana jaadka iinku fududaayay walkasta shaqada kale aan qobdow eed inkeerayti marka shaqada jaadka in muhiimsanayti waqtigii hor laakiin saacan laku bilaaw jaad sida bilun barakaysan ee rabadaan aanan rooji iyo fada intee aanan rooji waanan kasii dareen dhallinyarada kula midka oo kale maxaa u sheegaysaa wallaahi wali in sheegi lahay qof kasta oo ila mid ah intii usi jaadka rooji waayo dan manka jarta way maskaxiyan manka jarta dan hanta ahaan manka jarta qofo way aragaas geeka ankiyaraan intii usa shaqay tumun dolar tumunkaas dolar usi jaad haka gada taas way eri lahaayay nafsad ahaan masiinfayla jir ahaanna masiinfayla jirka aame hataa ilkoo aame way eri lahaay dadkaas intiyo isku dhaafan jaad ee sada bil un barakaysan ee rabadaan uun unkuwada soongnayn oo kale jaadka intii lunkuwada soom faa'iidin dadan lahayn dakhligii ad haka galow hataa miisaaniyad adan weeldhadaan taasaan sheegi lahay dhallinyarada reedkay jir sidoo kale waxaa jira dhallinyaro ka wacyigeliya dhinaca balwadda dhallinyarada soomaaliyeed magacada maxamed deeq maxamed deeq waxaa tahay nin dhallinyaraa waxaad i sheegtay inaad dhinaca wacyigelinta aad dhallinyarada aad ka samaysay siday balwadda isaga dhaafinayan gaar ahaan qaadka iyo waxyaabaha la midka bal ka waran wacyigelintaas aad samaysaan waad mahadsan tahay wacyigelintaas aan sameyna waxay ku aadan tahay dhinacan balwadda dhallinyarta hadda soo baxaysa ee soomaaliyeed ee isticmaala balwadda wacyigelintan waxaan u istaagnay bishan barakada iyo qeyrka badan markay ee dhalatay bisha barakeysan ee ramadaan waa bil fadli badan markaa waa bil cibaado adiga qeyrna ku jiro maalintii o dhan waa la sooman yahay marka dhallinyarta qaar baa maalintii markay sooman yihiin habeenka xataa qaadka cuno marka wacyigelintaas waxaan u istaagnay dhallinyarta bisha ramadaan markii aan qaadka ka celino oo aan ka jarno waxaan filaynaa inay toosna qaadka u wada go-i doonaan bisha ramadaan hal bil markay qofta qaad cunin ma dhaceyso markii bishaas ay dhammaato inay qaadkaas dib ugu soo laabato waayo waxay arkaysaa faa'iidada iyo dhibaatada oo qaadkaas leehay bishaa soddon bir markuu oo qofka qaadka moogaado waxaad arkaysaa dad fara badan oo hadda dhahaya maadaama bishii ay dhammaad tahay dhahayaan wallaahi wax badan buu qaadka runtii noo taray macnaha nagu dhibay hadda waa ka dhibaato fara badan aan ka qabnay laakiin bishan waxaa jira dad adkaysto oo markii ay bisha dhammaatana kabacdi dib ugu laabto runaantii waa runtaa way jiraan dadkaas laakiin anaga wacyigelinteena waxay ku saabsaneed horta bisha barakada iyo kheyrka badan inta lagu guda jiro macnaha bishaan uga faa'iidaysanaysaa inaan ugu faa'iidaysano kadib markii ay bishaan dhammaatane fikraden waxay ahayd inay dadka iska wada daanayaan maadaama ay hal bil markii qofta ee moogeed waxaad dhici karta soddon maalmood marka qofka oo moogaay inuu qaadka kadib soddonkaas maalmood oo ku inuu ogaado kadib markii bishan ay dhammaato inuu ogaado iyo khasaare uu leeyahy inuu ogaado kadibna inuu iska dhaafi karo inuu qaadka had dad fara badan ayaa qaba inay qaadka ay jooji karin laakiin markay soddon maalmood ay moogaadaan way ogaan karaan inay jooji karaan qaadka
marka intaad hawshan ku jirteen dhallinyaro badan oo la dhacay ma jiraan wacyigelintiin haa runtii waa jiraan dhalinyaro fara badan oo la dhacay weliba hadda ilaa hadda isoo waca dhalinyaro fara badan oy dhahayaan wallaahi anaga waxaan isdhihi jirna qaadkan ma goy kartiin inkastoo kuwo kale ay nagu diideen laakiin dhalinyaro kale ayaa
laakiin markaad ha dhalinyarada oo macnaha in badanoo ka mida dhalinyarada maxaa is leedahay marka dhalinyaradu bishaan markii uu laga gudbo barakeysan ee ramadaan qaarkood inay ku laabtaana macquula qaarkood ay sida hadda ay u joojiyeen ay u joojiyaan marka wacyigelintaas idinka laftigiina ma sii wadaysaan mase uun bisha barakeysan keliya ku koobayseen runtii waad mahadsan tahay qofka markuu balwadan oo barto inaa wax gambid ah aa ku geshid maahane inaad si leef ugu celisad way adkaa henaysaa anaga bishaan barakada iyo qarka badanaa uga gambanay waa arkaynaa bal soddon beri kadib markii oo qofkaas soddonkaas beri oo moogaado dib hadda ugu soo laabto qofka aan naqaano si weji aan u naqaano inaa ka celinaa isku dayana axmed xasan colaad v o a muqdisho waa hagaag haatanna bal kusoo dhowaada heesaha aan rabadaanta ugu talagalay
heestaasi nabi ammaanka ah ayaanu idaacaddeenii waxay ka tahay qayb ka tahay barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu marti noogu yahay cabdisalaan sheekh axmed weerar oo ku xeel dheer dhaqan celinta iyo la talinta dadka ka soo laabanaya isticmaalka noocyada kala duwan ee daroogada falastiin axmed iimaan ayaana inoo haysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti inoogu ah cabdisalaan sheekh cali weerar oo ah qabiir xagga caafimaadka bulshada ah islamarkaana madax ka ah xafiis caawiya dadka daroogooyinka kala duwan isticmaala waxaan wax ka weydiin doonaa bisha barakaysan ee ramadaan iyo dadka isticmaala daroogada qabaan sidoo kale dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa cabdisalaan kusoo dhawow xubinta waa go-aankaaga ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa maaqsantahay walaal falastiin waan ku dhowahay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa la sheegaa in dadka balwadaha leh ay waxoogaa ku yara adkaato maxay tahay farqiga u dhexeeya dadka balwadaha kala duwan leh iyo dadka aan balwadaha lahayn markii laga hadlayo bisha barakaysan ee ramadaan walaal horta bisha barakaysan ee ramadaan waa bil khayraada talabaad waa bil uu ku jiro faa'iido fara badan ama challenge fara badan oo biniaadanka ilaahay usoo rogay sida dambiyada kaleba looga fogaado ama dabcan aanu qofku danuub kale u gelinayo uu afkiisa u xidhan yahay ayaa qofkii dabeecadiisa ama waxaan behaafiyada la yidhahdana ay isbedeshaa haddaynu dabcan usoo noqono dadka balwadaha le matalan oo kale waa bisha quraata ee ay jaaniskoodu labilaab yahay matalan oo kale waxaan ano ku noolay ariga ingiriiska waxa la sooman yahay sideed iyo toban saacadood clinigan anigu aan rangareye ee addictionska waa alcoholka drugiska iyo qaabka iyo sigaarka dabcan matalan kale sigaarko kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaanu ogaanay in qaarkood aanay dawaba isticmaalin amaba waxaan aanu siinay lahado ligatain replacement therapyga ee u bedelaya smokingka sababta waxay ku leeyihiinba sideed toban saacadood markaan kasii maqnaa faa'iidaabay igu jirto kuma soo noqonayo marka waxaad leedahay dad badani waa ka faa'iidaysta laakiin ma jirtaa dhibaatooyin kale oo ah in qofkii uu ramadaantii u adkaysan waayo oo gaar ahaan dadka sigaar kacboo kale waxaa la sheegaa inay aada ugu dhibtoodaan bisha ramadaan oo kale maxay uga duwan yihiin dadka sigaar kacbahay iyo dadka qaadka cunahay maxay ku kala duwan yihiin markay timaada ramadaanka way way jirtaa runtii waxaa jira craven waxa la yidhaahdo oo qofkii uu garanaysaa dareemayo balwadii marka addictionsku amaba khaasatan markaan hoos usoo qaadno waxaan la yidhahdo sigaarka isagu waa ka koowaad ee ugu dhibaatada badan qofku marka uu soomo waayo dabcan waxa ay crate garayaan amaba ay u baahdaan inay sameeyaan sigaar cabitaankii taas ayaa markaa usoonkuna ay qaarkood kaga cawdaan amaba marka la afuro biyaha inay ku xigsiiyaan jeceliga sigaarka sababtu waxay tahay maskaxdiiba u baahan waa mahadsan tahay waxaa jira in sigaarka ama jaadka ama daroogooyinka kale ee dadku ay ay isticmaalaan in la yidhaahdo waa kala saameyn duwan yihiin marka sigaarka marka laga soo tago saameyn intee leeg ayay kuwa kale ku yeeshaan bisha ramadaan wallahi way kala saameyn duwan yihiin sigaarku wuxuu kaga duwan yahay waxyaabaha kale hore ayuu maskaxdu u dareyntaa marka qofku dabcan sigaarka uu nuugo toddoba second ayuu ku gaadhaa maskaxdiisa yani si u dhaqsanay waynu garan karnaa marka seven seconds uu qofka dareenkiisii ku gaadhayo deeqii uu jiiday ama dareenkiisii waa wax dhaqso badan oo naftiisii yani hore u fiil garanaysa qaadka oo kale laakiinse wuu ka duwan yahay marka ay u fadhiistaan qaarkood dadka laado low b b ga ama dhiigooda uu hooseeyo oo kale hore qaadku ma gaadho waa nooca la yidhahdo waxay soo jeedi karaan laba habeen iyo laba maalmood waayo maalinta dambe ayuu gaadhaaba oo uu energy siiyaa halka dadka high b b ga ama blood pressurekooda uu sarreeyo markaba uu gaadho oo kale marka sameedka ilahay siduu binaadamka u sameeya dabcan way kala duwan tahay marka marka la gaaro kale uu qofku joojiyo maalintii saacado badan oo kale ma laga yaabaa in halkaasi ay noqoto meesha uu ka bilaabayo inuu balwadiiba ku joojiyo markuu ogaado isbedelka nafsaaniga ah ama jir ahaan ama maskax ahaane ku dhacay ha way jiraan cadeymo badan baa la hayaa mathalan oo kale sigaarku waxaan la dhahdo nigatanka ee sigaarka ku jirtaa qofka waxay kaga baxdaa four day hours ama twenty four hours marka intaas sooma yahin hadday saacado badan tahay wuu soo yaraanayaa dareenkiisii iyo ubahashadiisii mathalan oo kale labiyo iyo toddobaatan saacadood kabacdi britain comeback easy neefashadii easy ay usoo noqotaa dhowr cisho kabacdi cuntadii urtii baa usoo noqota haddana widin dhowr cisho kale kabacdi waxaa usoo badata urtii marka maadaama marxaladahaas isbedelkii ay jiraan dabcan intan uu sooman yahayna lamid bay tahay tii way ka gaabnaata laakiin isbedelkaa wuu dareemaya qofkii oo hadduu long hours sooman yahay inuu ka faa'iiday buu dareemayaa amaba wuu ilaawi karayaa ha waa mahadsan tahay marka tusaale ahaan oo kale dadka qaadka cunaahay waxaa laga yaabaa inay saacado badan habeenkii ay soo jeedaan ma laga yaabaa in dhibaato markii hore intuusan ramadaan ku dhalan uuse qofku qabi jira inuu hadda qabo ah in waagi markuu baryana uu sooman yahay ama uu jiifaayo xilliga dambe afurka kadibna uu jaadkii u fadhiyo dadkii oo dhibaatadii markii hore jaadka uu lahaa ay labajibaar ku noqon karta qofka bisha barakaysan ee ramadaan haddii uu isku dayo qofku inuu qayilo ha khatar baa runtii hoos socota oo xagga caafimaadka ah ramadaan too iskashay iyo qofkii oo qaylay waayo caadiyan qofka qaylo wuxuu caan ku yahay inuu sidee sagaal toban shan iyo toban saacadood waxay doonta ha noqotee uu seexdo qofkii oo aan cunto cunin oo dry ah oo fasting ku jira haddii uu qaylo uu hadhowna u bahdo saacadihii faraha badnaa haddii uu macaan leeyahay hadduu dhiigkar leeyahay hadduu condition kale leeyahay xaaladiisii khatar bay labilaab isbedelaysaa ha
waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid cabdisalaan oo ah qabiir ama bartay daraagiska sida dadka ama looga daweeyo isticmaalkooda ama dhaqan celinta loogu sameeyo maxaa weydiinaysaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda hodan magacaaga soo bilow su-aasha yaasiin cali caraale oo joogo magaalada muqdisho su-aasha aan weydiinayo cabdisalaam waxaa waaye ma laga yaabaa qofka sigaarka cago oo adhabtiga la naqday haddii uu joojiyo bisha barakeysan ee ramadaan in uu hadhooyi oo xanuuno sambabooda iyo wax inay qabtaan oo ina calashaan bilaha dambo in xaalad caafimaad ee lasu diristo ma laga yaabaa su-aashaasaa weydiinaa waa mahadsan tahay yaasiin hay cabdisalaam walaal aad baad umahadsantahay waan ku salaamayaa walaal sigaarka haddii la joojiyo wax wanaaga ama improvement caafimaadka oo isbedelo oo improve gareeya mooyaane haba yaraatee wax khasaara ama damagea lama helo kareefgareyntii amaba dareenkii amaba ku abuurnaanshihii ama xiisantii amaba wixii naftu dareemaysay waa jiraan laakiin damage caafimaadka ah oo sigaarka marka la joojiyo qofka ku dhacaya ma jiro labada sigaarka ayaa dila bini aadanka tusaale haddaan kuusoo qabto qofka sigaargacabkii wuxuu hore u dhintaa shan iyo toban sano ilaa labaatan sano lagu qiyaasaa laba qof oo walaalo ah oo mataana midbaa sigaarkacaba midna ma cabo ka sigaargacabkii caadiyan wuxuu hor dhintaa shan iyo toban sano ilaa labaatan sano marka sigaarku waa shayga caynkaas walaala
aada u mahadsan tahay waxaa jirta in mararka qaar dhallinyaro badan oo kaleeto ay dhici karto in ay qaataan noocyo kala duwan oo darooga ah oo markaas haddii habeenkii oo kale ay qaataan in maalintii oo kale oo ay gaajaysan yihiin ay dhibaato ka badan maalmihii kale ay ku dhici karto ma laga yaabaa in isticmaalka daroogooyinka qaar iyo baahida maalintii maadaama la sooman yahay in ay dhibaatadii horey ay ku labalaabi karto ha wa taasi waa waa shaki la-aan weeyaan soonku sideedaba horta waa caafimaad ilahayna wuxuu usoo rogay caafimaad ahaan bini aadankana dad baa ku caafimaada hase yeeshee tamar dari buu wataa iyo qofkii oo wixii energisa ilaalinayay waa sababta qofka conditionada qaar le ama xanuunada qaar le sida macaanko kale aan looga ogolayn marka isagoo ilaahayba soo dejiyey markaynu xataa ka tagno dawa ahaanba yani in qofku yani aanu soomi karin hadduu xanuuna haysto taasaa ku cadaynaysa qofka bini aadankii haddii uu wax kale ku darana inay naftiisi khatar gelayso waayo waa tan qofkii jirada kale
wahagaag dhegaystayaal ka raali ahada cillad xagga farsamada oo na qabsatay awgeed halkaaad nagala socotaana idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkuna waa go-aankaaga wararka caalamka ugu waaweynna waxaa ka mid a quwadaha dunida ayaa heshiis kula gaaray iraan inay xakamayso barnaamijkeeda nucleerka taasoo ay ku bedelanayso in laga dabciyo cunaqabataynta dhaqaale islamarkaana lasoo afjaro wadaxaajoodiyo muddo toban sano ka badan socday ciladaasi farsamo ee xagga codadka ama maqalka naga qabsatay haddii aan ay suuro gasho waanu idiin socon doonaa cabdicasiis
waa hagaag waa sidaad sheegtay colaadow waxaa cilada farsamee barnaamijkii socday darteed joojisay ayaa haatan bal aan u baaqa farsamay yaqaankeenna oo gacanta noo haatinaya oo leh barnaamijka aan dadka usii wadno
v o a waxaan jooga aniga waddanka soomaaliya kasoo hadlaya gaar ahaan degmada shingaani magaciigana waa saada maxamed maxamuud marka dhaktarka waxaan weydiin lahay mushkiladaha ee shiishada keento su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay ramadaanka daawo isheeg caafimaad uu yahay in la soomo soonka ma yahay caafimaad haddii uu yahayna caafimaadkaas waxyaabaha kamid a inaa dhaktarka weydiiyo aan ka faa'idaystaan doonila aada waa mahadsantaha waa mahadsanta aada waa mahadsanta walaal horta shiishadaynu ku horeynaynaa shiishadu waa shay aada u xun waa shay caafimaadka aada u xun soomaaliduna haba yaraatee fikradaynu ka haysano iyo siday tahay waa laba aada u kala fog waxaynu aaminsanahay shishadana se khudaar waxaynu aaminsanahay shishadu inay faa'iido leedahay waxaynu aaminsanahay shishadu inay biyo soo dhex marto intaasoo shay waxba kama jiraan carbon monoxideka waxaan la rabaa lagu eego qofka uu markuu sigaar cabo ama shishada cabo uu afuufo qofka shishada cabo saacad keliyaata wuxuu cabay laba boqol oo xaboo sigaara markaa ninka shishad ku qayla lix saacadood ee dhowr kun oo xaboo sigaara buu cabay dabcan dadka qaar marka dhiigga lasaada ka qaado waxa laga yaaba in xididadu xirmaanba oo qiiqa uu ka buuxsamo markaa shiishadu khatar waxay leedahay aan lasoo koobi karaynin sigaarkii oo laba jibaaran weeyaan tan haddaynu usoo noqono soonku caafimaadka uu leeyahay dadka conditionka ama xanuunada qaba mooyaane dadka kale bini aadanka waxaa laysku raacay inuu caafimaad fara badan u leeyahay haddaad internetka ama meelo badan search garaysaan ama aad ku qortaan waad arki kartaa inuu faa'iido leeyahay soonku Een, waa mahadsan tahay tan shiishada hadda uu ku weydiiyey een, saadiq markaan dib ugu noqonoo kale waxaa moodaa in muddo yar gudaheed ay shiishadu aad caan uga noqotay isticmaalkeeduna uu ugu kordhay gudaha een, dadka soomaalida ah een, ama wadamada deriska ha joogaan ama ha joogaan gudihii dalka een, ilaa xataa wadamada soomaalida ay tageen oo kale in isticmaalka shiishadu ay noqotay een, mid aad faraha uga baxday qiyaas rasmiya ma jirto laakiin waxaa moodaa inay ka xooli badisay daroogooyinkii kale iyo waxyaabihii kale balwadihii ay dadku ay sameyn jireen n kasakow in ay tahay dadku inay sigaar cabaayaan maxay tahay sababta keentaa isleedaha adiga in muddo intaasi la eg ay shiishada iyo isticmaalkeeda ay sidaas bulshada ugu dhex xoogeystaan
horta salan waliba waxbay iska wataa xiliyadan aynu ku jirno waa aafa soo kordhay waxaa loo haystaa wax casri oo kale marka laiscasuumayo waa laisku casuumaa marka night out waxa qaba ama dibadda loo baxayo loo casho tagayo shiisho meel ahaan lama tago weliba khaasatan yurubka ingiriiska hasii noqoto taasi qeyb libaax bay kasii noqotay inagoo aan aqoon fara badan ulahayn khatarteedana qeyb bay kasii tahay matran oo kale haddaan waaxda caafimaadka aan ugu shaqeyno national health service waxaa lagu soo gaabiyaa nhs waxay sameeyeen xaafad kastoo london kamid a public healthku sidii satelliteka oo kale waa la highlight gareeyey inta makhaayad ee shiishada iibisa mataloo kale west london xaafadan kasii joogo ee la yidhahdo elin iminkaan fadhiyo waxaanu ognahay inta shiisha bilaysee furan iyadoo riskigeeda lagu xisaabtamayo iyo xanuunada iyo hadhow hadday noqoto cancer hadday noqoto heart attack hadday noqoto stroke hadday noqoto neefsasho la-aan hadday noqoto asmaadka xumaada marka shiishadu waa tabartadsa noocaas heesaa loo tirinayo internetada lagu sameeyo ama lagu cabo mushkilada wadataana waxa weeyaan xilligan casriga ah ee dhalinyaradii u haysato inay wax fiican tahay dadka iminka isticmaala waxaanu odhan karnaa dadka yaryar ee ka yar soddonka ayaa u badan oo runtii aada u xiiseeya
marka maadaama horeyba jaadka inta loo daraaseeyey loo ogaaday inay tahay in la joojiyo wax qorshaha waaxda caafimaadka ay ugu talagasha ama arrimaha ku saabsan meelaha shiishada lagu cabayay dhibaatooyinka caafimaad ama wacyigelina ma jirtaa oo aad dadka u samaysaan ha way jirtaa wada shaqeyn da booliiska iyo dowladda hoose ingiriiska la wada leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha way jirta oo matlan oo kale waa la baangelay ama waa la mamnuucay meelaha aan daaqadaa lahayn ee undergroundka ah marka carabta u badan makhaayadaha lagu iibiyo carabtii khiyaamay sameeyeen wajaahadii makhaayada ee shaarica la marayo ku beegnaa ee hawadooda furnayd ayay iminka ku sameeyaan laakiin waa la mamnuucay meel gudaha in lagu sameeyo weli way jiraan meelo khiyaamo ah oo gudihii furan laakiin adiga sababta dawladdu ma oga oo yani way yar yihiin laakiin waxay badan meelaha banaanka ee dirta oo kale la hoos marayo ah ama wajahada meherada ah sababta markaa dawladdu ay yani u mamnuucday waxa weeyaan in la kaantaroolo oo yani campaign lagu sameeyo insha allah
waa mahadsan tahay markana dhegeystayaasha su-aalahoodiyaan gelaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aa weydiin lahayd cabdisalaan oo ah qabiir xagga caafimaadka bulshada ah oo la shaqeeya waaxda caafimaadka ee magaalada london
waa mahadsan tahay falastiin magacayga waa cabdi waxaan kasoo hadlayaa magaalada beledweyn haddii aan daktarka weydiiyo su-aal la xiriirta dhanka caafimaadka oo ah waxaa jira dhalinyaro aada u fara badan oo soomaali ah kuwa oo isla iibsada waxa loo yaqaano shiishada ama koolada tusaale ahaan waa ay wada dhaqayaan saf balaaran ayay ka marayaan ilaa toban qofood ayagoo ba midka kale u dhiibaya oo ku dheeraya tusaale ahaan dadka shiishadaasi wada cabaya ayadoo aheyd aari galayso cudurro ma iskuga gudbin karaan mase keeni karaa cudurro hor leh dadkaasi inay la kulmaan waa mahadsantahay aad baan aad baan ku salaamay waad mahadsan tahay waa su-aal runtii aan aada niyad ugu hayay inaad weydiiso amaba aan ka fikirayay ha aasada labaad ee shiishadu leeday xanuuno badan baa lagu kala qaadaa matalan oo kale marka sida qaadka loo fadhiyo sideed saabood waa t bayda taasi waa number one t bayda six hours seven eight hours wixii ka badan baa lagu kala qaadaa ee kontaaka ah waxaa kale inay soomaalida ogeyn ay ka khatarsan waxaa kamid taha shiishada soomaalida waxa laga yaabaa inay tobanka qofkood wada sheergareeyaan bayb kaliyaata ama tuumba kaliyaata mushkiladaasi waxaa ka dhashaa xanuunkan aadka u xun ee beerka ku dhaca ee habatitis-ka ama aynu naqaano cagaarshow amaba aynu naqaano dabcan soomaalida qof wax u yaqaanaa loo yaqaano joniska marka waxaasoo masiibaa u wataa ha
waa mahadsanta marka dadkoo kale waxaa laga yaabaa inay u arkaan wax maaragta ama inay markaasi cabayaan fruit sidaa hore u sheegto qudrad inay tahay ama hana ogaadaan shiishada waxay tahayba inay uun shiisho cabayaan laakiin aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka kale ee ku xeeran ee ah meesha la fadhiyo dadka wada isticmaalaya qaabka marka hore loo soo nadiifiya xataa oo aan mararka qaar lagu kalsoonaan karin bisha ramadaan oo kale waxaa moodaa in dadku afarka waxaa ka dambeeya oo kale ay banaanada tagaan maqaayadaha ay tagaan oo waqti badan ay halkaasi fadhiyaan ilaa suxuurta mararka qaar iyagoo u fadhiya inay shiisho cabaan marka ma jirtaa shuruuc loogu talagalay sida loo maamulayo ama dadka ay u isticmaalayaan oo maqaayadaha ama dukaamada ama meelaha kale lagu cabo shiishada shuruuc ay raacaan ma jirtaa oo nadaafada iyo fayadhowrka ilaalinaysa
walaal public healthku shuruucdaa horta difladyada amaba magasiinka ama warqadahan yaryare wax lagu sawiro shishada ku qorantay dadka loogu digayo tbayda iyo cagaarshowga ama jonskaasoo kale aad baa loo sheegaa waxa kaloo runtii ilaaweysna aad in loo sheega ay tahay marka qof lagu agcabo shishada haddii mashiinkan qofku uu afuufe carbon monoxideka uu afuufo wuxuu sheegayaa inuu qofkaasi soddon xaba cabay isagunaa haddaba waa kii ag fadhiyey marka waxaynu oran karnaa guriga ilmo yar joogo ama carruur badan ku nooshahay ee qol kamid a shishada lagu cabo intuu doona ha fogaado qolkaa kale way way helayaan qiis fara badan marka carruurtaasi xiiq bay qaadaysaa marka dambe ugu dambeyntii ma tahay fursad dadka ma tahay fursad dadka balwadaha kala duwan isticmaalaa ay bishan uga faa'iideysan karaan inay balwadahooda ku joojiyaan oo ay bilaabaan bog cusub oo noloshooda ah aad iyo aad waxa weeyaan waa bil ilaahay soo rogay oo raxmad leh oo caafimaad leh oo ka faa'iideysi leh sidaan kuu sheegay kuu xaqiijiyey in london clinigyadii ku yaalay ee stansmoking cliniga loo oran jiray ama balwadaha kale ay dadkii farbateen amaba dadkii ay kuleeyihiin dawadii aanu qaadan jirnayn ku nacaynay ma u baahnin sababto waxay tahay sideed iyo toban saacad baanu soomanay foonkaaba naga jaray ay ay leeyihiin meel kastoo adduunka ay ka joogaan saasoo kale qofku uu samayn karaa intaa ilaahay uu soon uu soonka siiyey uu sooman yahay inuu ku adkaysto hadhowna markuu afuro saacado yaroo kooban buu haysaa saacadahaasna uu adkaysto ama wax kale ku maararoogo waa muhiim waana laga faaidaysan karaa waana lagu bedeli karaa bulwada ha
aadaa u mahadsanta cabdisalaan adaa mudan walaalo intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa marti inoogu ahaa cabdisalaan sheekh cali weerar oo ahaa qabiir bartay xagga caafimaadka bulshada islamarkaana madax ka ah xafiis caawiya dadka isticmaala daroogooyinka kala duwan tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
inta aan kaa gudubna barnaamijkaasi wicitaanka oo qayb ka ah barnaamijka waa go-aankaaga halkaad nagala socotaana idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ee barnaamijka
magaceyga waa ibrahim cabdi waxaana joogaa magaalada kismaayo run ahaantii waxaa maskaxdeyda ka guuxeyso dadkani hadeertaan kenya waa laga soo rarayaa la dhahayo qaxootiga meel qaado ama hadeertaan soomaaliya ma jirto waa dad in muddo ah dalkaasi kenya ku noolaayo qaarkood hataa wax ku bartay qaarkood ku dhashay marka dawlad wax u diyaarisana dadkaasi ma lahan ama haddan garab siinayso ama dhaqaalo ku bixinayso iyo weliba maamul oo si toosa u shaaciyey inay deegaan ahaan iyo goobihii ay degi lahayeen oo diyaariyey ma lahan marka ani ahaan maskaxdeeda waxaa ka buuxayso dadkaasi meeshii ay degi lahaayeen iyo dadkii fangareyn lahaa iyo soo celin iyo weliba soo celintoodaba dadkii ka qayb qaadan lahaa marka inaysan jirin dawladna aysan jirin oo hadeertaan si toosa uga qayb qaadan karto dadkaasi ama damaano qaadi karto in dib loogu soo celiyo dalkooda wax walbana waxay u baahan yihiin qarashay u baahan yihiin dadkaasina tiradooda aad bay u badan tahay marka waxaan jeclaan lahaa in laga fikiro in afka keli oo laga hadle ficilkii loo baahan yahay oo qarash loo baahan yahay dad si toosa u garab istaagana dadkaasi loo baahan yahay marka taasaa maskaxdeyda ama fikir ahaanba iga guuxaysa
magacaygu waa qadar axmed shire waxaan joogaa magaalada islamabad waddanka bakistan waxaan ahay arday bartay maadada saxaafadda waxa maankayga ku jira ama ka guuxaya waxa maadaama aan arday wax bartay oo waddankiisa kasoo tegay waddan qalaad hadda jooga waxna u bartay dadkiisa iyo diintiisa iyo laftiisa inaan waddankii ku laabto oo dadkii soomaaliyeed ee walaalahay iyo waddankii dalkii waxoo dhan inaan intii karaankayga qadar ahaan aan ka geysto sababtoo ah waxaan u arkaa inay tahay waajib isaaran
intaasi aan kaga gudubno xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ee barnaamijka waa go-aankaaga halkaad nagala socotaan weliba idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada washington idaacadda waxaa idin daadahinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo maxamed colad xasana haatana mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha ramadaan wadac wadac ya ramadaan wadac kalah ya ramadaan qasiidadaasi ramadaanta waxay gabagaba u tahay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayey cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo maxamed colaad xasan ah barnaamijkana wuxuu ahaa waa go-aankaaga inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.